aad iyo aad ayaan u kalsoonahay doorashadu inay dhacayso wakhtigeeda ay ku dhacayso wakhtigeeda marka la yidhaahdo yacni maalinaa la qabtay afartan maalmoodaa la qabtay shan iyo tobanka januari ilaa iyo shan iyo labaatanka februari afartan maalmood waaye afartanka maalmood aniga waxaan aaminsanahay doorashada waa lagu qaban karaa laba boqol iyo tobantan shanta xildhibaan waa lagu soo dhammaystiri karaa in badan waaba dooran yihiinaa la yidhi laakiin haddana hadday afartan iyo shan noqoto iyo afartan iyo labo iyo afartan iyo saddex iyo laba saddex beri iyo waa si waa la sii simbir waa la dhihi karaa laakiin waxaan rabaa madaxda dowladda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedadaba aad aad iyo aad ay u adag tahay in la aqbalo cudurdaarna loo helo in ay bil laba bil saddex bil ay sii socoto adduunyada digniinaana la siiy waxaan rabaa halkaan inaan uga noqdoon ka sheego digniinyada qaarkood adduunka maasaa nala hadli karo dal xor ahaan nahay dal kan aan nahay waa run laakiin dal gobahaan nahay waxaa sovereign la yidhahdaa nahay laakiin tiirarkii sovereignimadu ay ku taagnayd ma dhoondhan yihiin haddii nala leeyahay amnigooda ma sugi karaan ha loo kaalmeeyo aan la sugno haddii nala leeyahay dhaqaalahooda kuma filna ha loo kaalmeeyo kaalmo aadamnimana hala siiyo kaalmo dhaqaalana ha la siiyo haddii nala leeyahay isma xukumi karaan ha loo kaalmeeyo oo jabtar saban ha lagula dhaqmo oo xukunka ha laga kaalmeeyo warweli waxbaa noo dhima marka in naloo digo oo nalayiraa nimayaw wakhtigaas haddaad ku imaan weydaan annaga waa dee wakhti kale idimahan waa idinka tegaynaa waa idinka tegaynaa macnaheeda maxaa waaye macnaheeda waxa waaye wixii aan ku guulaysanay sideeddii sano ee lasoo dhaafay ee kumeelgaarnimada aan ka baxnay oo dhan inaan dib u wayna inay suurtagal tahay imft hadday tiraa la macaamili maayo world bank hadduu yiraa la macaamili maayo kabacdina muxuu ahay african development bank iyo islamic development bank ay yidhahdaan la macaamili mayno xaggee maxaa xaaladeenu noqonaya hamuuntii shalay mugaan aan ka soo baxnay kumeelgaarnimada naloo qaba ma naloo qabaya haddana inaan ku soo noqono meeshii ma sahlanaan doonto inaan ku soo noqono dadka soomaalida waa uga diga madaxda waa uga diga dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka yaan la gelinin ciriiri iyo walax oo mar hore ka soo gudbay inuu duruufo ku noqonayo yaan la abuurin waxaanad aad uga badbaadi kartaan doorashada inaad soo dedejisaan doorashada waxaa loo yaqaano integritigeeda inaad ku dadaashaan walaalayaal waxaan rabaayo kale inaan adiko og idin xasuusiyo madaxdeenniyey doorasho xumaata wax ka dhalan karo afghanistan doorasho xumaatay yay u jabantahay meesha u taallaa ciraaq doorasho xumaatay meesha u taallaa maanta dadka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed ma awoodo inuu doorasho xumaata awgeed oo kusii nagaado xaaladda ma ku nagaan karna xaaladda aan maanta joogno inaan ka baxnaan u baahannahay inaan soo booga dhayannaan u baahannahay adduunyada inaan muxuu ahay soo muujino dhan waa kanaa adduunkan ka midnaan u baahannahay